sida lagu sheegay warbixin qiimeyn ah oo jimcahan maanta ay sii daysay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee magaceeda loo soo gaabiyo w f p xog ururin ay hay-addu ku samaysay qiyaastii dad ku nool sagaal boqol iyo siddeetan guri ayaa lagu ogaaday in dadka badankiisu ay saddexda waqti ee cuntada qayb ahaan ay iska daayeen si ay u yaryaraystaan waxa yar ee ay haystaan dagaalka ayaa markii ugu horreysay ka qarxay gobolkaasi tigrey bishii noofembar ee sanadkii labadii kun iyo labaatankii markii ay isku dhaceen ciidamada milatariga dowladda iyo jabhadda tigreyga oo ka amar qaadata xisbiga tigreyga ee t b l f dagaalkaasi ayay ku dhinteen kumanaan qof malaayiin qof oo kalena way ku barakaceen dadka badankiisuna waxay u qaxeen dalka ay dariska yihiin ee suudaan warbixintan ayaa sii kordhinaysa walaaca caalamiga ah ee xaaladda bini aadamnimo ee ka taagan gobolka tigrey hay-adda w f p ayaa sheegtay in inkasta oo dadaalada ay hay-adaha gargaarku ku tegi karaan gobolkaasi qalalaasuhu ka socdo oo ay kasoo raysay ilaa bilihii xagaagii ee sanadkii ina dhaafay haddana ma jiraan wax kolonyo caawimo ah oo gobolkaasi la geeyey ilaa bishii diisembare ina dhaaftay dowladda etoobiya ayaa sheegtay in toddobaadkii hore saddex iyo afartan gaadhi oo kuwa xamuulka qaada ah oo raashin iyo agab kale oo kaalmo ah sidaa ay tageen gobolka tigrey balse ma jiraan wax baabuur ah oo halkaasi gaadhay sidii uu bilowday dagaalka u dhexeeya qowmiyadaha canfarta iyo tigreyga dowladduna waxay sheegtay in gawaadhadaasi xamuulka qaada ay ku raran yihiin raashin iyo dawooyin lagu qasbay inay dib u noqdaan iyada oo dagaalka lagu eedeynayo inay qaadeen t b l f dhakhtar ka howlgala cusbitaalka weyn ee aidar oo ku yaala magaalada makele ee caasimada gobolka tigrey ayaa wakaalada wararka ee reuters u sheegay in shaqaalaha cusbitaalkaasi aanay wax mushahaaro qaadanin muddo sideed bilooda qaar ka mida dhakhaatiirta iyo kalkaalisooyinka cusbitaalkaasi ka shaqeeya caruurtoodiina la keenay cusbitaalka iyagoo la ildara nafaqa darro iyo cunto la-aan xafiiska qaramada midoobay ee isku xidhka gargaarka bini-aadaminimo ayaa sheegay in dhammaan hay-adihii samafalka ee gobolkaasi ka shaqaynayay aanay howlahooda sii wadan karin kadib markii ay waayeen shidaal ay ku dhaqdhaqaaqaan arrintaasina wax jawaaba kamuu bixin afhayeenka dowladda oo wax laga weydiiyey